damerkeena aan ku marayna degmooyinka ugunaan ku urgelaynay xaalada maciishadeed nabadgelyo iyo bulsho maadaama aan wakti xilli roobaada ku jirno islamarkaasna dadku ay bishii ramadaanka ee barakaysneyd dhamaysteen marka maanta waxaan guud ahaan maanta kusoo marnay kormeer degmooyin ilaa shan ah degmooyinkaasoo fayska koowaad ah oo aan ugu talagalnay inaan ogaano dhinacyada nabadgelyada nadaafada iyo nolosha dadka si aan u ogaano dhibaatooyinka inta ay baaxad u la eg tahay iyo burburka wadooyinka guud ahaan inaan soo ogaano oo xaaladahaas aan soo qiimeyno socodkeenna maanta sidaas ayuu ku saleysnay gudoomiyyaashii igala qeyb qaatay socodkana aada iyo aad ay umahadsan yihiin saxaafadda laftigeeda waa umahad celinaynaa ururada bulshada haweenka gobolka banaadir oo iyaguna qeyb ka ahay maantana aada iyo aadaan umahad celinaynaa dadaalkooda dheeriga ah iyo guud ahaanna waajibaadka naga saaran anagoo gudanaynana waajibaadka naga saaran inaan ogaano xaaladaha ka jiro magaalada muqdisho taasoo hadda guul noogu soo dhamaatay wanaan mahad celinayno intii nagala qeyb qaadatay islamarkaasna waxaan rabaa inaan halkan ka sheego maadaama sabab u aheeday kormeerkeenna wixii soo kordhay inaan ku ogaano iyo inaan sheegno in aan u ambabixi doono safar dibadda ah kaasoo aan ay noo waceen hay-adda la yidhaaho u n d b taasoo aan kala soo hore uga wada hadalnay sidii magaalada muqdisho dhinaca horumarinta ay nagala shaqay lahaayeen maadaama aan baahiyo badan hore ugu gudbinay wax badanna ay naga aqbaleen oo aan inaan wada shaqayno ku ballanay bal in marka maadaama ay hadda ay nacasuuneen si wixii loo dhaqaaji karo wixii la dhaqaaji karo inaan kasoo wada hadalno guud ahaan marka hadday aan lahayd burburka wadooyinka iyo nadaafadda iyo bulsho ahaan dhinaca maciishada iyo caafimaadkaba si maaragtay baahida tirakoobkii la sameeyey iyo kormeerka aan maanta sameyneynay wixii isbedel oo ku imaan kara ayaan ula jeednay marka waxaan rabaa inaan shacbiga soomaaliyeed ugu baaqo in ay gacmaha isqabsadaan islamarkaasna aan uga mahad celiyo shacabka muqdisho sida ay ula garab taagan yihiin maamulka garab maamulka gobolka wada shaqaynta ah iyo sida ay bulsho ahaan u midaysan yihiin oo ay si mid ah usula howlgalaan aada iyo aadaan shacabka uga mahad celinaa runtiina waa la gubanaynaa dhibaatooyinka haystana innagana waanu la qabnaa oo waa la gubanaynaa waxaanu rajo ka qabnaa insha allahu in dhibaatada rabbi naga saari doono annaguna waxaan u ambabaxaynaa halka nairobi si aan u bandhigno baahida halkan ka jirta wixii soo kordhay islamarkaasna guud ahaan haddee dadka barakacayaasha ahoo dibadaha magaalada banaankeeda u barakacay dhibaatooyin dheeliha ayay qabaan kuwa gudaha ku barakacsan oo iyaguna dhibaatooyin ku qabaan dhibaatadaas oo kale ayay qabaan waad ogtihiin cuuryaamiinta soomaaliyeed oo aada moodo dagaaladii sokeeye kuwii xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwii cuuryaamiinta waktiga ama dagaalada sokeeye ay abuureen oo aada ogtihiin inay ku kala sugan yihiin meelo badan oo aan la soo koobi karin cuuryaamiintaasoo xooga dalka soomaaliyeed ku sugan waxay ku sugan yihiin lafoole cuuryaamiin ayaa ku sugan cuuryaamiintaas runtii ku sugan lafoole go-doon ayay halkaas ku yihiin aada iyo aadaana uga xumahay waa meel aad ayay go-doona ayay jiraan dhibaatooyin gaara ayay sii qabaan waxay ka fog yihiin bulshada ku nool muqdisho waxaana ka codsanayaa dadka soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysta in cuuryaamiinta la gargaaro oo la gargaar hade kuwa xooga isbitaalka xooga soomaaliyed ku jiri jirana ay ku kala hadowsan yihiin marka waxaan magacaabi doonaa guddi soo tira kooba curyaaminta soomaaliyeed oo isagu miisaana oo halka ay ku kala yaaceen raadiya si dadkan loogu sameeyo nolol midaysan barnaamijka aan qaadi doono oo baahideena koowaad aya baahideena kamid a ayay noqon doontaa aad iyo aad ud mahadsantihiin wasalam waraxmatullahi wabarakatu